aad baad u mahadsantahay guddoomiye waan kaaga mahadinaynaa wakhtigan iyo aqbalaada waraysigan kusoo dhow barnaamijka martida mikrofoonka ee v o eda aad baad u mahadsantaha marka hore adigaa mudan cabdiqaadir gudoomiye gudoomiyaha gobolkeena duqa muqdisho aad tahay muddaad qolkan haysay bal gobolka iyo xaaladiisa tani markaad timid bal noo soo koob halka wax ku marayaan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaa wasalaamu calaa rasuulillah cabdiqaadir waxaan xalka qabtay kowdii sebtembar laba kun sagaal iyo tobanka haddana waxaa la joogaa bishii mars laba kun labaatan muddadii aan joogay wixii karaankeenaha waa qabanay waxyaabihii aan taarij garaynaynay inaan qabanno waxaa kow ka ahaa wax ka beddelka amniga taasoo runtii ay ahayd jallanjiga ama caqabadda ugu weyn ee magaaladan haysata ay ahayd amnigay ahayd marka waxaan xooga saarnay inaan wax ka beddelno amniga inkastoo weli aynaan gaarin halkii aan rabnay haddana maantay waad arkaysaa sida hore inay ka duwan tahay sidoo kale nadaafadda ayaa iyadana aan taargad garaynay oo runtii meelo badan oo qashinku iska yaalay wadooyin badan oo mataqaanaa ay raf ahaayeen marka nadaafaddii ayadana ilaahay xad waa ku dadaalnay inkastoo tashiilaadka noo suura gelin karaa inaan boqol kiiba boqol dhamaystirna aanan heli karin haddana inta karaankeenaha waan ka shaqaynay sidoo kale waxaan ka shaqaynay arrimaha dibudhiska oo aada arkaysiin in wadooyin aan dhisnay xarig la jaray ka xarig jarnay macnaha wadooyin kuwa cusub aan dhagax dhignay kuwo kalena aan mar dhow dhagax dhigi doono haddii ala idmo waxaa taas dhinac socotay mashaariic kale oo ay ka mid ahayd dayactiro iyo dibudhisyo guud ahaan gobolka banaadir qaybiis kala duwan sidii yani xarumaha degmooyinka ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa xarumo kale oo isla gobolka banaadir ah waan gartay gudoomiye dalka muqdisho aad ahayd muqdisho aad deganeed meelna maadan kaga bixin intaada xilka qaban ka hor shacabkaaga la nooleed culaysyada jira iyo caqabadaha qeybka ahayd marka wax kaa guuxayay haddaad xilkan qaban lahayd isdee wax ka bedel oo markaad xilka qabatay kadib aad wax ka bedesho ma jiraan oo guuxa dadka ahay
wallaahi horta inta badan aniga maadaama magaaladii aan ku dhashay aan joogo intaan kula soo ekaaday duruufihii kale gedisnaa aan mataqaanaa la soo noolaa wax badan oo yacni dadka guuxooda ah waa anaaba ka warqaba oo dadkii baan ka mid ahay ciyaalkayga ka mid ah ehelkii oo dhan a halkan jooga marka wax alla wixii culaysyo ah ee dadka muqdisho ay qabaan si toosa ayay ii taabataa si deg degana waan u dareemaa islamarkaasna waxaan ku dhaqaaqnaa aniga iyo tiimkaygu inaan deg deg wax uga bedelno wixii caqabada ama culaysaha haysta xilqabashadaadii caleemasaarka ka hor iyo caleemasaarkaba meelaha aada ishu weysayo aada loo hadalhay waxay ahayd xirnaanshaha wadooyinka muqdisho waa uu tun ku taagan dadka magaaladan magaaladu way kala go-an tahay isku socod ku adag yahay waad ku celcelisay laakiin weli halkaad ugu timid ay taagan tahay meesha maxay ka dhaqaaqi lahda aadaad umahadsan tahay runtii ma dhihi karno halkii aan ugu imid ayay taagan tahay oo adigu yacni ilaalo wadooyinka ah way jiraan laakiin istubnaantii iyo isdulsaarnaantii iyo caqabadihii faraha badnaa hadda sida hore ma aha sida qof walbaba uu dareemi karo way jirtaa in jog boontiyo ama barkoontaroolo ay magaalada yaalaan wadooyinkeeda runtii in magaalada barkoontaroolo ay yaalaan oo meel walba yacni lagugu baaraayo waxa keena waa la iska garanaya xaaladda amniga ayaa keentay marka waxaan isbarbar dhignay yacni culeysyada ama caqabadaha amniyee jira ee ku dhici karaa dadka si fudud in si macno darre ama cadownimo ah loo laayo iyo inay xoogaa un toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqo xoogaa caqabadooyin ay la kulmaan kadibna access ay ku baxaan ay helaan waa isbarbar dhignay waxaan qaadanay marka tan ah yacni in dadkii la baaro la hubiyo isgudubka oo amnigu uu noqdo mid gacanta dowladda ku jira iyo maamulka gobolka banaadir taas alxamdulilah waa ku guulaysanay marka waan rajaynaynaa wakti aan fogeyn inaan macnaha anagoo mar walba aan ka tegaynin taxadirka iyo feejignaanta inaan yacni sii fududayno oo meesha hadda ay joogto aan uga sii dhowaano
waxaad duq magaalo u tahay magaalo dadka ku nool matalaad aysan haysan laakiin dhowaan waxaa la kulantay guddiyadii dastuuriga ee madaxa banaanaa iyo kan baarlamaanka iyo wasaaradii dastuurka waad wada hadasheen dastuurkana waa lagu ballamiya gobolka waxaa la yidhahdaa dibaa loo eegi doonaa maqaam gooniya xaggee wax marayaan
maxasan cabdiqaadir arrintaas runtii meel fiican ayay marayaan mana aha dadka ama mas-uuliyiinta ku howlano maamulka gobolka banaadir oo keli ah balse waxaa si isla mid ah uga howlgelaya oo gacanta ku haya yacni labada aqal ee baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare iyo hay-adaha mataqaanaa howlahaas loo xil saaray oo oo dastuuriga ah sida guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga la socodka arrimaha dastuurka ee labada aqal ka socda sidoo kale waxaa howlahaas si isla mid a aan u wadnaa wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo aan dhammaantood uga mahad celinayo dadaalka ay wadaan iyo halka ay soo gaarsiin soo gaarsiiyeen ilaa had nuqul baa lagu wareejiya dhawaan maxaa ku qoraa
nuqulka la igu wareejiya waxaa ku qornaa yacni dib u egista dastuurka sida ay la tahay guddiga dastuurka oo u kala baxa laba guddi oo midna labada aqal ka socdo midna uu yahay guddiga madaxa bannaan aragtidooda iyo wixii aan aragtidaas anagu aan ku kordhin lahayn inaan kusoo kordhino akhrino marka hore meesha wax u marayaan kadib waxa ay nala noqotana aan ku darno sidaas ay ku saabsaneed
aan u laabto waxaa la kulantay odayaal dhaqan waxaa la kulantay bulshada waxaa la kulantay qof walba magaaladan ku nool oo si uun talo u hayay meelaha isha looga waxaa ka mid ahayd ganacsatada cariiriga wadooyinkay ka cabanayeen canshuur baa la qaada waad og tahay xala ugu dambeysay bajaajle baa maaragtay mushkila la kulanta oo cabanaysay arrimahaasoo kale guddoomiye weli hay-adaha amniga ee ganacsatada waxaa u dhexeeya gaab markaad fiiriso macaamilka magaalada maxaa diida in lasu soo dhaweeyo
runtii ma jiraan wax kala fogaansho ah culaysyo waa iska imaan karaan mararka qaarkood maxaa yeelay waxaad og tahay dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho inta badan ma haystaan shaqo marka qof kastoo dhalinyaro ah wuxuu xooga saaray inuu nolol abuurto noloshii markaa boqolkiiba siddeetan nolol abuurka wuxuu isugu tegay bajaaj marka bajaajki markaa iska daa hay-adihii amniga iyo ganacsatada kale ayagaa caqabad isku noqday marka anagoon tiradii aada u badatay awgeed marka annagoon ayagiina mataqaanaa u diideyn inay shaqaystaan ayaan haddana wawadna waxaan wadnaa si taxadir ah in ayaguna yacni culaysyada iyo caqabadaha ama kuwa ay iyagu isku hayan dhexdooda ha ahaato ama kuwa bulshada inteeda kale ay ku hayaan ha ahaatee inaan macnaha yara khafiifino oo aan kala hagno dadaalkaas aan ku jirnaa ganacsatada dee ayaguba waa ka mid oo waxaway gaadiidkooda nolol ay ka raadina waa ganacsatada marka ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn markay si isaga hor yimaadeen innaga kuwa yaryaraa la safanaa oo dayarka ah dhowaan waxaa la ansixiyey oo goobjoogna ka ahayd sharciga doorashooyinka beesha caalamka ee dad badan xoog ogaala walaac ay muujiyeen markay timaado udoodidda ama uqariimidda dadka muqdisho oo aan cod ku lahayn sharciga hadda la meel mariyay laakiin waxaad la kulantay guddiga doorashooyinka madaxa banaanaay arrintan waxay ka wadeen maxaa idiin sheegeen wallaahi waa mahadsanta cabdiqaadir intaan anigu hadda la kulmay ama ha ahaato madaxda sare ee dowladda ama ha ahaato wasaaradaha ay khusayso ama guddiyada hawshaas gacanta ku hay ha ahaato runtii ama shacabka ku nool magaalada muqdisho ha ahaato ma arag anigu cid ayaan ka go-nayn in dadka muqdisho ay matalaad helaan oo ay la mid naqdaan gobollada kale arrintaas waa rajaynayaa marka muddaxileedkan hadda inta lagu jiro in arrintaas ay soo afjarmi doonto insha allah qof walba wuu jecel yahay madaxweynaha dalku wuu sheegaa raisaare wuu sheegaa laakiin guddoomiye dastuuriyan ama qoraal ama dukumenti muhiim ay taa dadka inay ogaadaan aad matalayso muqdisho ku nool taa maxaa diida
arrintaas yacni awal xilliyadii lasoo dhaafay caqabadooyin siyaasadeed iyo caqabadooyin yacni masaalix dhaqaale ayaa soo gaarsiiyey waktigan hadda laakiin runtii xilligan hadda lagu jiro waxaad moodaa in arrimahaas oo dham ay soo khafiifmeen oo loona bislaaday in mataqaanaa yani dadka muqdisho ay xaqooda helaan in loo bislaaday ayaad moodaa marka hay-adaha dastuurigaha gacanta ku haya arrintaas yacni in ay yani dadka muqdisho aragtidoodii ay soo jeediyaan ay ku dabaqaan dastuurka taasuna ay qeyb ka noqoto wax kabedelka dastuurka ama dib u eegeysta dastuurka hadda gacanta lagu hayo dadka muqdisho markii lagu magacaabay meelaha aadka ay ishugu hayeen in oda muqdisho tahay ammaankana si dhaqsaa wax kaa qaban doontay ahayd waxbaana isbedadaba saa sheegtay marka al-shabaabka muqdisho ka dagaalamo mudakhlaadkaad haysa iyo intaa ilaahay kuu saamaxo maxaad nala wadaagi lada fariina sidee looga adkaan karaa al-shabaab
wallaahi al-shabaab shartooda allahna mootiye waa mushkilo caalamiya soomaaliyana waxay ugu bateen waxa waaye waay waxay uga faa'iidaysteen tabaryarada dowladda soomaaliyeed ha ahaato tan hadda jirta ama kuwii hadda na soo dhaafay ha ahaato waxay yaraa soomaalidu ekeed meel aan cidi maamulin oo ay u fududdahay cid kasta oo falal guracan inay fuliso rabto meel ay ka adeegato runtii arrintaas dadaallo badan ayaa mataqaanaa dowladihii soomaaliya ee hadda tan ka horreeyey ay sameeyeen ku sameeyeen waad ogtahay magaala magaalada muqdisho inteeda badan ee shabaabaa xukumi jiray waa laga saaray dadaal badan oo la sameeyey dowladdanuna halkeedii ayay kasii waday waxaad ka warqabtaa in magaalooyin cusub hadda la xuraynayo marka caqabadahaasu way soo jireen ayagoo intaan ka xoog badan haddana way jiraan wayna jiri doonaan hadda muddooyinka soo socda sida sida muuqata laakiin waxaa markhaati madoonto ah in ay sii yaraanayaan taasna si yacni committed ah oo loo dhammaystiran yahay ayaa dhammaystirkeedii tubtii dhammaystirka loogu jooga gudoomiye mahadsanid waxaad ku fadhidaa kursi duqii magaalo laga dilay allahu naxariisu jane cabdiraxmaan hay-adaha ammaanka iyo dowladda xog badan weli lama hayo wax raadahoo muuqdood la wadaagi lahayd mujtamaca soomaaliyeedoo qaabka wax u dhacayn ama wax xoga ma noqon beenin kartaa caawa aada u mahadsan tahay niyahow in dhibaato dhacday waan ogahay waan qirayaa dhibaatadaas oo sababtay inuu ku dhinto duqi muqdisho aniga iga horreeyey ay ku dhinteen yacni howlwadeenno aada iyo aada muhiim ugu ahaa maamulka gobolka banaadir runtii arrintaas hay-adaha amniga ayaa si gaar ah gacanta ugu haya anigu marka inta aan ka warqabo in dhib dhacay ayaan ogahay waxaana xoogga saaray kiiyoo kale siduusan siduusan u dhici lahayn taasaan xoogga saaray ilaa haddana meela fiican ay noo marayaan laakiin sidaasay ahayd iyo sidaasaa wax u dhaceen iyo cid baa iskale anagu mali aada baad u mahadsan tahay wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar finish oo martina ugu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka v o da guddoomiye aada baad u mahadsan tahay adiga mudan